بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في فضل الأدب والتأديب أستاذ ما قرأ فصل في أدب ال- في فضل الأدب والتأديب wuxuu fasal u yahay fadliga ay leedahay aladab anshaxa waataadiib iyo edbinta in dadka edabta la baro iyo anshaxa iyo akhlaaqda fiican waa qeyb cusub oo kitaabka uu galay qeybtii koowaad baynu dhammaynay ee ku saabsanayd inkastoo qeybo kale haddana dib usoo laaban doonaan oo isla macnaha ah oo jaarka oo kale uu soo noqon doono haddana waalid waalidkii samafalkiisa iyo jaarka waxbaynu ka soo qaad qaadanay iyo ubadka iyo caynka loola macaamilayo labada waalid oo la tafaasiileeyey markaa jaarkii iyo wixii ka dambeeyey baa bilaabi doona wuxuu leeyahy markaa faslun wuxuu kala saarayaa qeybtii hore iyo qeybta dambe fii fadli اladabi waاtaadiib adabta fadliga ay leedahay inuu qofku naftiisa edbiyo oo anshaxiisa iyo akhlaaqdiisa uu hagaajiyo cilmiguna waa shay adabtuna waa shay inuu qofku cilmi leeyahay oo macluumaad fara badan hayo oo qur-aan badan yaqaano oo axaadiis badan yaqaano waa shay macluumaadkaa qofka dad badan baa baran kara aadaabta cilmiguna waa shay aadaabta cilmiguna waa shay cilmiguna waa shay yacni waxaa markaa la rabaa oo meesha sheekhu doonaya inuuna gaadhsiiyo in qofka aadaabtiisa iyo dhaqankiisa iyo cilmiga uu xambaarsan yahay inay islahaadaan sidaas aawadeed baa cumar radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi ta'addabuu uma tacallamuu marka hore aadaabta iyo anshaxa barta aadaabta cilmiga marka hore barta dabadeedna cilmiga barta oo aqoontii iyo macluumaadkii la kaalaya abu cabdillaahi اlbalakhi isna waxaa laga hayaa inuu yihi adab اlcilmi akharu min alcilm soo maha soo maha alwaalidaat الraxiimaat qablaة الصabiy baabu adab اlwaalidi wa birihi liwaladihi ha nusakda saxda haysan weeye waa in labadii kala jaro oo kan la sameeye marka adabtii qayb cusub baa bilaabmaysa marka macnaha guud ee fasalku uu xambaarsan yahay waxa weeyaanun waa midda aan sheegay waa anshaxii iyo akhlaaqiyaadkii adab iyo adabtii cilmiga qofku inuu yeesho oo qofka caalimka ee shareecada islaamka cilmiga iyo aqoonta u leh iyo qofka aqoonta aanu lahayn inay kala duwan yihiin dhaqankooda iyo akhlaaqiyaadkooda inuu kala duwan yahay oo qofku diin iyo cilmi iyo macrifo iyo manhaj suuban aqoon inuu u leeyahay qofku inuu sheegto haddana akhlaaqdiisi waxba aanay dhaamin qofkii aqoonta aan lahayn baabu adab اlwaalidi wa birihi liwaladihi baabun wuxuu baabu yahay adab اlwaalidi aadaabta waalidka wa birihi iyo inuu ixsaan iyo sama u sameeyo liwaladihi ubadkiisa liwaladihi ubadkiisa markii hore maxaynu wadnay ubadku inay u samafalaan waalidka maantana waxaa la rabaa oo laga sheekeynaya waalidka xilka ka saaran iyo waajibka ka saaran inay u samafalaan ubadkooda can caamirin ana nucmaan bnu bashiirin radia allahu tacaala canhuma xadaahu ana abaahu inطalaqa bihi ilى rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam faqaala ya rasuula اllah inii ushiduka anii qad naxaltu nucmaana kada wakada faqaala salى اllahu عalayhi wasalam akulu waladika naxalta qaala laa قال فاشهد فأشهد غيري ثم قال أليس يسرك أن يكونوا على البر سواء قال بلى قال فلا أبدا وحليه النعمان بن بشير نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ابن الثعلبة وصحابي من صغار الصحابة أصحابتي يريد عرورتي أصحابتي أيو كمدها نبي عليه الصلاة والسلام وأركي isagoo oo yar isagoo sideed jiruu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhintay isaga iyo aabbihiibaa asxaabta rasuulka ka mid ahaayeen aabbihii isagoo waayeeloo nin weynaa oo dee reer leh ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam la joogay ansaarta markii ay muslimeen ee rasuulku uu soo hijrooday ee madiine uu yimi ilmihii koowaad ee u dhasha ansaarta nucmaan ibnu bashiir ayuu ahaa waxaa abti ruma u ahaa cabdilaahi ibnu rawaaxa saxaabigii geesiga ahaa ee la wada yaqaane halabuurka ahaa maalintii uu dhashay markuu caawo kala dhashay subaxiibay hooyadii naaska may siine ay soo qaado nebigii calayhi salaatu wasalaam u keentay dabeetee nebigu timir intuu soo qaado uu calaaliyey ayuu dhan xarag ayuu ugu dhejiyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay annahu yaciishu xamiidan wayamuutu shahiidan wayadkhulu ljanna ilmahaa yari inuu nolol fiican oo karaamale ku noolaan doono geeridiisuna shahaado inay noqon doonto aayihiisuna mustaqbalka dambe ee dee aayaha lama huraankaah waa ka aakhiree inuu jannada geli doono sidii bay u dhacday intii uu noolaa oo dhan wuxuu ku noolaa nin hantiilo ah oo sadaqo badan oo deeq badan oo naxariis badan oo madaxa oo qaadiya oo waaliya oo dadka kale maamulo dadka kale xukuma dadkuna ay jecel yihiin aakhirkii dambena waa la dilay oo gacan kale ku dhintay oo shahiidba ku dhintay jannadana wuu gelaya qacan maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay nucmaan markaa wuxuu ka mid yahay ibnu bashiir radia allahu tacaala canhu asxaabta rasuulku ugu ballanqaadu sheegay ahlujanno inay yihiin marka laga yimaado tobankii israacay yacnii tobankii jannada loogu ballanqaaday tobankaasoo quri geli maayaane waxaa jira intaasoo qof oo kaloo asxaabta ka mid a oo midba gaarkiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay jannada inuu gelayo markaa nucmaan baa ka mid a nucmaan ibnu bashiir axaadiis dadku ay aad u yaqaanaan oo fara badan oo macruufa ayuu wariyey waxaa ka mid ahaa ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin xadiiskaasaa ugu caansan axaadiistiisa macruufkaa wey wuxuu ihi nucmaan ibnu bashiir anna abaahu aabbihii baa xadaahu u sheegay wuxuu ihi ana nucmaan ibnu bashiir xadaahu wuxuu u sheegay caamir baa yaa hadlaya oo taabiciya caamir wuxuu yidhi nucmaan ibnu bashiir baa ii sheegay anna abaahu nucmaan aabbihii oo bashiir ahi inalaqa bihi ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam nebiga inuu u geeyey fayaxmiluhu isagoo xambaarsan faqaala wuxuu yidhi aabbahay bashiir baa isagoo xambaarsan nebiga calayh salaatu wasalaam ii geeyey markaasa wuxu hi rasuulkii ilaahayow inuu ushiduka anii qad naxaltu waxaan markhaati kaaga dhigayaa ilmahayga aan sido deeq inaan siiyey naxaltu inaan wax siiyey deeq anii naxaltu annucmaana kada wa kada inaan siiyey nucmaan waxaa iyo waxaa iyo waxaa marka wixii siiyey buu sheegay ma guriba ma dhulba ma beerba ilah baa yaqaan waxa wuxuu rasuulka ilah waxaad markhaati ka ahaataa inankaygaa nucmaan waxaan siiyey waxaa iyo waxaa iyo waxaa faqaala nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi akullu waladika naxalta ubadkaaga oo dhan waxan aad siisay nucmaan ma ka sintay ma wada siisay qaala wuxuu uhi laa dee maya qaala nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi faashhid hayrii hadday sidaa tahay markhaati aan aniga ahayn doono anigu markhaati ka noqon maaye diid maa ku jirta uma qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kadee malaa ninkii oo yaro yaabay oo sakatiyey wuxuu ku yidhi alaysa yasuruka an yakunuu fi lbiri sawaa'an miyaanad jeclayn inay xagga samafalka ay ku samafalayaan inay ka sinaadaan ay dhammaantoodba ku wada samafalaan miyaanad doonahayn qaala wuxuu uhi balaa dee maya waan rabaa ma qof baa doonaya ubadkiisa qaarna inay caaq ku noqdaan qaarna inay baariin ku noqdaan soo qof kastaaba dooni maayo inay wada baariin noqdaan haabu qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi falaa idan haddaba maya haddaba maya ee sidan ha samayne wax wada sii oo mid qudhaa ha siinoo gaar hawla bixine waxaad siinayso ka wada sin amba falaa idan haddaba hadday sidaa tahay oo aad samahooda wada doonayso haddana aad kala gurbinayso kana aad wax siinayso kana aad qadinayso anigu markhaatigaa geli maayo ama waxaa kaloo lagu macneeyey haddaba haddaad sidaa samayso ad qaarna wax siinayso qaarna aad qadinayso hadhowna uu samafalkaaga u sinaan maayaan oo midna dee wuu wuxuu ogaan doonaa aabbahay wuxuu jeclaa hebel buu iga jeclaa amba hooyadii heblaaya iga jeclayd markaa samafalkiisu wuu ka yaraan doonaa kuu u tuhmaaya dee inuu waalidkii ka xigo loobayaan qaala abu cabdillaahi albukhaariy abuu cabdillaahi albukhaari sheekha kitaabka qoray wuxuu yidhi laysat ashahaadatu min annabiyi sala allahu calayhi wasalama ruksatan soo idinma qoraa maqran soo maaha caawa isaa ka darsantay aniga wixii u wada madmadoobeeyey waa qoran soo maaha haa waa qoranta kitaabta qaar baan qorin baa laga yaabaa waa tacliiq yar oo kooban oo fiqi iyo fahan uu ku jiro wuxuu leeyahay shahaadada nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo markhaatiga uu galaa macnaheedu ogolaanshiyo maaha oo haddii xataa markhaatiga uu geli lahaa macnaheedu may ahaateen qofku ubadkiisa wuu kala xigsan karaa oo kanna waxbuu siin karaa kanna wuu qadin karaa waa masale khilaaf badani uu ku jiro ubadkaaga xilliga caadigaa aad joogto midna wax ma siin kartaa midna ma qadin kartaa mid wax mau dardaarmi kartaa mid saama yeeli kartaa waa masale khilaafu ku jiro culimo fara badan waxay qabaan inay xaaraan tahay qofku ubadkiisu inay u sinaadaan haddaanu kana siinahayn kana aanu siinahayn inaanay bannaanayn ee amba uu wada ka wada simo shaygii amba uu ka wada daayo wuxuu kan siinaayo kana inuu siiyo qaarna waxay leeyihiin waxaa xukumaysa nuuca yihiin haddii ubadka qaarna ay jilicsan yihiin qaarna ay xoogsanayaan amba qaarna fuqara ay yihiin oo caydh ay yihiin qaarna ay waxhaystaan dee kii waxhaystay waxba siin maysid ee kii caydh ahabaad wax siinaysaa kii jilicsanaabaa wax la taraya hadduu mid iska xanuun bukaana yahay midna caafimaad qaba oo xoogsanaya uu yahay dee kii daciifkaha xanuunsanaya baad wax siinaysaa marka waa xaaladaha loo eegayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam xilligan wuxuu xukumay dadka nucmaan ibnu bashiir aabihii bashiir ibnu haclaba xanuun dadkan uu wax siinaya ciyaal wada yaryaro isku wada mida oo baahidoodu aanay kala dhicin amba aanay kala mudnayn inuu xilligaasu kala kala saarayey laakiin dadka haddii duruuftoodu ay kala duwantahy iyo xaaladahoodu kii daciifkaana dee waxbuu tari doonaa dee kana wuxuu odhan doonaa wardi istaber hadduu ninka nin haniya yahay amba nin shaqaysto masaariif fiican ay soo gasho kana dabka aanu saarin dee odhan maayo haddaan kan kun siiyo kana kun baan siinaya saasay culimada qaarna leeyihiinoo xaaladda ayaa xukumaysa taa dambe ayaana saxda u dhow waalcilmu cinda allah baabu biri اlabi liwaladihi aabbuhu ubadkiisa inuu u samafalo baabu biri اlabi aabbuhu inuu u samafalo alabi waxaa looga jeedaa waa labadii waalid can muxaarib ibnu dihaari can ibni cumari can ibni cumara qaala wuxuu ihi inamaa samaahum allahu abraara liannahum daruu alaabaau walabnaa kamaa ana liwaladika calayka xaqa kadalika liwaladika calayka xaqa kadalika liwaladika calayka xaq muxaarib ibnu dihaar waa nin taabiciya oo akhyaara oo jaahiliyadii soo gaadhay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam jaahiliyadii ma soo gaadhin ammaantii lagu ammaanayay waxaa ka mid ahay jaahiliyadu xilligii nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu iman waxaa la isku ammaani jiray waxay odhan jireen ninku haddii lix qodob uu leeyahay lix sifo haddii uu leeyahay madaxnimadiisu way dhammaystirantay waa dulqaadka waa adkaysiga iyo sabirka waa deeqsinimada waa geesinimada waa aftahannimada waa tawaaduca qofku kibirna aanu lahayn haddii lixdaas sifo qofku uu leeyahay waa dulqaadka iyo sabirka dulqaadka iyo sabirka way kala duwan yihin soo maha midna waa adkaysiga midna waa dulqaadka adkaysiga waxyaabaha ku dhacay faqri baa ku dhacay wuu xanuunsanayaa dhibaata meel ka soo gaadhaysa waa sabirka dulqaadkuna waa dadka waxyaabaha kaga imanaya iskaga adidooda iyo ka xoolihiisii qaata iyo qof dulqaad leh dulqaadka iyo sabirka iyo deeqsinimada iyo geesinimada iyo aftahannimada albayaan iyo tawaaduca lixdaas sifo hadduu leeyahay bay yidhaahdeen ninkaasi madaxnimo u dhimani ma jiro yaa sidaa yidhi waa jaahiliyadii baa sidaa loo yaqaana waa sifooyin wanaagsan waxay dhaha culimmadu islaamku markuu yimina waxaa lagu daray alcafaaf qof dhowrsan inuu yahay oo xumaanta ka dhowrsanoo maaragtay xaaraanta iska ilaaliyo oo dee dhacdhacya luuqluuqa madow inuu mare iska ilaaliyo oo nin cafaaf iyo dhowrsoonaan leh toddoba kaga dhig markaa toddobadaasoo israacay baa ninka waxay ka dhigaan nin madaxa oo bannaanka istaagay waxay leeyihiin markaa toddobadaa sifaba toddobadaa sifaba ninkaa la yidhahdo muxaarib ibnu dihaar uu ku sifaysnaa toddobadaasba markaa nin sheekha oo caalima oo muxadisa oo cilmiga xadiiska ku dhex jira oo asxaabtii rasuulka wax ka dhigtay haddana nin madaxa oo sifaadkaasoo dhan leh ayuu ah can ibni cumar cabdilaahi ibni cumar waxa uu ka wariyey qaala inuu cabdilaahi ibni cumar yidhi samaahum allaahu abraaran ilaahay abraar wuxuu ugu bixiyey dadka qaarkood liannahum baru laaaba'a والأبناء إن الأبرار لفي نعيم waxaa abraar loogu bixiyey waxay u samafaleen aabbayaashood waxaa kale u samafaleen ubadkoodii yacni xaqii waalidkana way iska ilaaliyeen xaqii waladkana way iska ilaaliyeen كما أن لولدك عليك حقا سida كما لوال كما أن لوالدka dhe sida waalidka عalayka حaqا xaq uu kuugu leeyahay كذلika لwaladika عalayka حaqا كذلika لwaladika عalayka حaqا sidaas oo kale ayaa waladkaaguna uu xaq kuugu leeyahay yaعni waaladkaaga marna adigaa xaqiisa iska ilaalinaya waladkuna xaqaagii buu iska ilaalinaya marka mid kastaaba xaq gaara buu leeyahay taa macnaheedu waxa weeyaan haddii waladkaaga xaqaagii aad ka weydo macnaheedu maaha xaqiisii uu kugu lahaa uu dhacaya waa laba xaq oo kala duwan waa laba xaq oo kala duwan sidaasoo kale haddii aabbuhu ubadkiisii uu dayacay oo waajibkoodii aanu ka soo bixin ubadka kuma doodi karaan aabbahay maadaama uuna dayacay xaq naguma laha marka waa laba xaqoo isweydaaranayo mid kasta gaar u saaran macnuhu waa macno saxiixa laakiin xadiiska tabaraani baa wariyey kayrkii aharka waana ahar daciifa laakiin macnihiisu waa saxiix oo in ubadkana xaq waalidku ay ku leeyihiin waalidkana ubadkiisa ubadkoodu xaq inay ku leeyihiin waa waa masle la isku waafaqsan yahay oo nusuus kalena ay tilmaantay baabun man laa yarxam laa yurxam qofkaa naxariisan looma naxariisto can caiya can abi saciidin can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam qofkaa naxariisan looma naxariisto xalay baynu soo maray xadiiska macnihiisa iyo sixadiisaba can zayd bni wahbin wa abi dibyaan can jariir bni cabdillaahi اlbajali qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yarxamu اllaahu ilaahay uma naxariisto man laa yarxam الnaasa qofka dadkaanu naxariisan ya subxaana allah qofka aan dadka u naxariisan ilaahayna uma naxariisto qodobkaasi waa khatar qofka naxariistu ay ka maqan tahay qalbigu engegey ee qofkii baahnaa iska dhaafaya isagoo wax tari kara oo naxariistu ay ku yaraatay naxariista ilah baa ku yaraanaysa naxariistu ay kugu badato naxariista ilah baa kugu badanaysa laa yaram laa yarxam allaahu ilaahay uma naxariisto man laa yarxam innaasa qofkaan dadka u naxariisan waa xadiis saxiixa ee bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo keyrkood baa soo wariyey waa xadiis lama taabtaana markaa naxariista ilaahay waxay gaadhaysaa qofka muslimiinta iyo dadka u naxariista maaha muslimiinta oo keliya cid kastoo naxariisu baan xataa hadduu kaafir yahay oo uu gaal yahay qofka naxariista ay ka baabaday ay ka masaxantay waa qof halistaaqaya can qaysin can jariir bni cabdillaahi albajali qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man laa yarxam innaasa laa yarxamuhu llah waa kii kal waa kii imika waxoogaa macnihii waxa weeyaan si kale loo dhigay qofka aan dadka u naxariisan ilaahayna uma naxariisto ka hore muxuu ahaa ilaahay uma naxariisto qofkaan dadka u naxariisan waa hadalka laftiisii uun isaguna waa saxiix oo waa sugan yahay macnahaasi waa macno soo laalaabtay man laa yarxam laa yurxamna waa la mid qofkaan naxariisan looma naxariisto qofka qalbigiisa naxariisi aanay ku jirin xagga ilaahay naxariis uguma maqnaa can caaisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi ata nabiya sala allahu alayh wasalam annaasu min alacraab nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yimid dad reer baadiye ah dad reer miyiya ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi faqaala lahu rajulun baynahum nin dadkii ku jira oo ka mida ayaa wuxuu yihi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow atuqabiluuna sibyaana oo ciyaalka iyo caruurta miyaa dhukataan fawallaahi maa nuqabiluhum annaku wallahi haddaan reer baadiye nahay ubadkayaga ma dhunkannee faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi awa amliku miyaan wax kuu qaban karaa miyaan kuu hanan karaa an kaana allaahu nasaca min qablika raxmata haddii ilaahay qalbigaaga naxariista uu ka saaray maxaan kuu tari karaa xadiiskaani xalay baynu soo maray waa xadiis saxiixa ka soco asarka kale can xamaad ibnu zaydin can caasimin can abi cuثmaan ana cumar radia allahu tacaala canhu istacmala rajulan cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu ayaa nin xil u dhiibey istacmala rajulan nin ayuu xil u dhiibay waa xil jiho jihooyinka ka mid a ayaa wuxu meeshaasi adigaa mas-uulkaa deenta amba dhinacaas fa qaala wuxuu yidhi alcaamilu ninkii badhasaabka ahaa wuxuu yidhi ina lii kada wa kada min alwalad waxaan leeyahay intaas iyo intaas oo ubada intaasoo ciyaala baan leeyahy intaasoo inan iyo intaasoo hablood baan leeyahay maa qabaltu waaxida minhum mid keliya oo ka mida weligey maa dhunkan oona isdhaafdhaafnaawn kii yaraa waa sidee soomaladnahaa calaa salaamati illah maca salaama waan ka socdaa dhunkashi ma jirto iyo isgaadhitaan fazaca فزعم عمر أو قال عمر عمر وحو الشاقة أما عمر وحو يري إن الله لا يرحم من عباده إلا أبرهم إلهي أدومه سوما نحريسته إلهي أدومه سوحو نحريستاون كوا باريينتا كوا ثمفرة كوا إحسانك يحريرينت لي مادة كوا سؤو كذيتو إلهي ونحريستا بالرقال كم حوقة شيدا ونحريستا إلهي وحو نحريستا ونكوا نحريستا yacni qofku inuu biri sameeyo samafal uu sameeyo oo cid uu xidhiidhiyo amba qaraabo ha ahaato amba ehel ha ahaato amba waalid ha ahaato amba ubadkiisa ha ahaatee maxaa keena waxaa keena waa naxariis wey naxariis baa keenaysa waa jaarkaagii amba qaraabadaadii amba waalidkaa oo dacdaraysan haddaad aragtaad iska dhaafto dee waa naxariis daro usoo dabaca qofku usoo dabcayaana naxariis baa keenaysa markaa ilaahay wuxuunbuu u naxariistaa kooda baariga ah waayahay macnaha xadiisku waa man macno saxa xadiiskuna waa xadiis xasana baabun alraxmatu miatu juzءin naxariistu waa boqol qaybood an abi can saciid bn اmusayib ana abaa hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh jacala allahu raxmata miata juzin naxariista ilaahay wuxuu ka dhigay uu u qeybiyey boqol qaybood boqol meelood buu kala dhigay fa amsaka cindahu tiscata wa tisciin sagaal iyo sagaashan ilaahay wuu la hadhayo aakhiro ayay taallaa wa anzala fi lardi juz-an waaxidan adduunka guudkiisana ilahay wuxuu usoo dejiyey hal qaybood fa min dalika aljuzi qeybtaasoo keliya ayaa yataraaxamu lkhalqu khalqigu isugu naxariistaa halkaa qayb oo qura ayaa la qaybiyey oo dadkii maarata lagu dhex qaybiyey makhluuqaadkii maha dadkoo keliyaatee yataraaxamu alkhalq dadka oo dhami xataa tarfaca xataa tarfaca alfarasu ilaa farasku ay kor uga qaado xaafirahaa waa geenyada ay kor uga qaado xaafirahaa qoobkeeda can waladihaa ilmaheeda khashyata an tusiibahu iyadoo ka baqanaysa inay ku istaagto yacni marka genyadu ay taagan tahay ilmaha yari bacd ay noqotee uu soo hoos hoos galo waxay ku istaagtaa saddexoo midba kor u qaaddaa waxay ka baqanaysaa hadday dhulka dhigto bilaa ilmihii yaraa ee hoos taagan bilay ku istaagtaa marka waa naxariista awoodeed marka xataa naxariistaasi iska dhaaf makhlu ibni aadamkii waxay gaadheen makhluuqaadkii kale inay isugu naxariistaan saciid ibn lmusayib waa nin taabiciya oo culimadii taabiciinta ka mida iyo kuwii ugu fadliga badnaa sanadkii shan iyo tobnaadii hijiriyada ayuu ayuu waxa weeyaan ayuu dhashay cilmigiisa iyo aqoontiisa waa la isku waafa waa la isku waafaqay qataada wuxuu yidhi maa ra'aytu axada aclama biاlxalaali wاlxaraami minhu xaalaan xalaa cilmiga xalaasha iyo xaaraanta nin uga aqoon badan ma arag nin cilmi ballaadhan oo aqoon badan oo asxaabtii rasulka ridwaan ullaahi calayhim cilmi fara badan ka qaatay ayuu ahaa oo faqiiha waa la xidhay ninkan oo waa la cadibay hadda ninka cilmigaa leh toddobadii nin ugu cilmiga badnaa muslimiinta ayuu xilli xiliyada ka mid ahaa fuqahadii madiina haddana waa la xidhay oo waa la garaacay oo waa la cadibay oo waa la karbaashay waa mide waa waa su-aale ma waxbuu xaday ma waxbuu dhacay ma cid buu aflagaadeeyey maya waxaa lagu waxaa lagu xidhay oo keliya ta cabdilmelik ibnu marwan markii xilka uu qabtay ayaa isaga oo nool baa wuxu uhi inankayga sulaymaan iyo waliid ayaanu xilka kusii wareejinaya iyagaa idin kala dambeynaya isagu markuu muslimiintii soo cadibay ee uu soo rafaadiyey ee naftu ay kasii baxaysa wuxu uhi bartaa waxaa kasii ambaqaadaya ciyaalkayga waliid iyo sulaymaan dabeetana saciid wuxu anigu beecadaa geli maayo dadkii baycaha laga qaaday baa la yidhi dad badan baa baycadii galay culimo badan baa gashay dadkii muslimiinta ee caadigaa baa galay laakiin isagu wuxuu yidhi anigu baycadaa ma gelayo baycadaasi labada ninee soo socda ayaad bayca la sii gelaysaa xilka muslimiinta iska leh ciday dooranayaan ee wax u dhiibayaan ee maamulaysa muslimiinta ikhtiyaarka iska leh nin meesha soo xuurtaystay anna aan meeshii haysto dabeetana ciyaalkayga waa sii qabsadaan meeshii waa wixii laga raacay xusni mubaarak berigii dhaweyto intuu intaasoo dhan haysto dadka gawdaa uu ku hayay ayaa wuxu uhi waxaa diyaara ku yeeraa oo iminka caraartoodii qaba ayaa diyaara wixii dhacay idinkooga muslimiintana balaayadaasi iyo itixaankaasi wuu soo way soo martay way soo daashatay runtii way soo daashatay waa taariikh madow oo fool xun muslimiinta taariikhda siyaasiga ee muslimiinta la eego taariikh fool xun oo fara badan baa ku jirta oo xagga maamulka iyo wulaadda iyo ciidda kaag dhow ah saciid wuu diidey wuxuu dhi anigu arrinkaas ma yeelayo waa la qabtay waa la garaacay intoo dadkii la soo saaray ninkii sheekha ee caalimka ahaa inta la soo jiiday baa bannaan la keenay dabeete jeedal baa dabada loo qabtay gawda laga saaray ilaa uu dhaqaaqi kari waayey dabeete intoo lasoo qaado dharkii caadiga ahaa intoo laga saaray oo dhar foolxun loo geliyay baa suuqa lasoo wareejiyey kaasoo mataqaanaan ninka lagu agarkaa hasilaaliya waa nin noocaas waa la fadeexadanaya waa la ceebeynaya laakiin waxaa miyuu ku ceeboobaya waxaa ku ceeboobi maayo ceebtu waa ceebta xagga ilaahay kaa qabata ee ceebta xagga ibni aadamka ceebta kaa qabataa macna male waa beenuun ilaa iyo maanta waa la ammaanaya saciid ibn lmusayib ilaa maanta waa la ammaanaya kaalintu ku jiray iyo aqoontiisii iyo cilmigiisii iyo islaamka wuxuu u taray ilamaa iyo maanta waa la hadal hayaa kuwii kalena waxay tageen kii garaacayay aawey yaa yaqaana miyanu sheegna magaciisa lama yaqaanba kii gawda ku hayay wasiiradii kii wareejinayey kii dameerka ku waday kii dhara ka jeexjeexay lama yaqaano laakiin isaga dikrigiisa iyo sheegitaankiisa ilaa maanta waxa weeyaan waa baaqi wuxuu leeyahay abu hurayra radia allahu tacaala canhu nebigaan ka maqlay sala allahu calayhi wasalam isagoo leh jacala allahu raxmata miata juz-in naxariista ilaahay wuxuu ka dhigay boqol qaybood fa amsaka cindahu tiscan wa tisciin aakhire waxa yaalla iyo jannada waxa yaalla sagaashan iyo sagaal qaybood wa anzala fi lardi juz-an waaxida adduunkana waxaa ilaahay subxaana wa tacaala u soo dejiyey hal qaybood oo keliya fa min dalika aljuzi qaybtaas baa yataraxamu lkhalqu khalqigu isugu naxariisanaya halkaa waxaad ka fahantay naxariistu waa qayb ilaahay eeg soo deeqda lama qaybiyo oo kana ma deeqda kuma yara mid dhexdhexaad maaha mid hani soo maaha waa deeq ilaahay ilahay baa bixiya akhlaaqduna waa caynkaas oo kale akhlaaqda fiican qofba ilahay inbuu ka siiya waa deeq ilaahay subxaanahu watacaala uu bixiyo iyo garasho xagga ilaahay ka timaada maaha waxyaaba xoog lagu soo qabsado qofka akhlaaqda wanaagsan ee dhaqanka wanaagsan ee u dhashay ilaahay baa subxaanahu watacaala ku arsaaqay naxariistuna waxay ka mid tahay akhlaaqda fiican in allaha qasama baynakum alakhlaaq kamaa qasama baynakum alarsaq ilaahay akhlaaqda isagaa idiin qaybiyey siduu arsaaqada arsaaqadaba idinku qaybiyey marka qofku inuu naxariisto oo uu jirdabco marka waxyaaba qaar uu arko waa qayb ilaahay waa qayb ilaahay markaa qaybta halkaa xaba ee weyn ee naxariista ah ayaa qofba in laga siiyey maaha qof waa qof une maca makhluuqaadka oo dhan mararka qaar baa makhluuqaadka muftariska ah ee dilaagaya kuu naxariisanaya ilaahay baa kuu gelinaya waxyaaba dee laga sheekeye soo midinaan maqale qof soconayo oo meel libaax looga waashay maraya mararka qaar libaaxa laftiisu inuu kaxeeyeyba uu jidkii tusay ilahay baa naxariista u gelinaya fii bacd alaxyaan way dhacdaa soomaalida waxaad ka sheekaysaa haddii libaaxa haddaad meel geed ka fuushay uu kaa hoostegi waayo hadduu maaragtay wax kuu calaamadiyo bimacnaa waxay ka dhigan tahay haaris ku goonaya soo daadega ana ku cuni maaye dabeetna waa dad badan bay ka sheekeeno noocaasi waa ka jira ilaahay odayaashu waa joogaan darrigii aqoonta u lahaay laakiin waxaa la sheegay intaasoo qofka markay isna ku dul baktiyey geedkii ninkii dul fadhiya saddex habe habeen kana saddex habeen hoos fadhiyo aanu meelaha ugaarsi tegin ay isdul fadhiyeenuun markii aakhirkii uu u calaamadiye dhulkaasi waxna saddex jeer buu jeexaa dabadeetna jeexa markaad arg soo maaha waa kaa iska dhaqaaqay way way jirtaa waa sidaas waa aabihii soo maha waa noocaas marka waa naxariista ilaahay baa u gelinaya ilaahay baa u gelinaya markaa ma go-aan buu leeyay ninkani waa libaaxo dee kule xayawaanaad kale uu ka akhlaaq wanaagsan yahay soo maha markaa naxariistaasaa ilaahay makhluuqaadkii oo makhluuqaadka oo dhan ilaahay uu qeybiyey ila maa fii bacdi alaxyaan xayawaanka guduli lahaa laftiisa naxariista ilahay kuu soo geliyo xataa tarfaca alfarasu xaafiraha can waladiha khashyata an tusiibahu ilamaa iyo farasku ilmihiisa lacagta uu kor uga hayo isagoo ka cabsi qaba in qoobkaasi uu ku dhaco baabun alwusaatu alwisaayatu miyakaas alwisaayatu biljaar waa khaldan dardaaranka alwisaatuna waa sax waa luqo kale alwisaatu biljaari amba alwisaatu alwisaatu haddii la idhaha waxay noqonaysa kuwii dardaarmiya faraa badnaa waa jamac marka alwisaatu iyo alwisaayatu labaduba waa sax alwisaatu biljaari jaarka oo la iskula dardaarmay jaarka in la iska ilaaliyo xaqiisa la iska dhowro dardaaranka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka geystay can caaisha radia allahu tacaala canha can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qaala wuxuu ihi maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa xataa danantu annahu sayuwariثuhu jibriil maa zaala jibriilu jibriil kama suulin yuusiinii biljaari jaarka inuu igula dardaarmo xataa danantu ilaa maaye aan mooday annahu jibriil sayuwariثuhu inuu dhaxalkaba wax ka siin doono yacni farabadnaanta inta uu jibriil igala hadlayo warjaarka iyo xaqiisa iyo waajibaadka uu leeyahay iyo kan iska ilaaliya ku-celcelintii faraha badnayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leey waxaa baan u qaatay inuu odhan doono xataa jaarku haddaad dhimato dhaxalkaa buu soo gelaya dhaxalka ayuu soo gelaya xataa danantu ilamaa iyo aan mooday annahu jaa amba jibriil sayuwarisuhu inuu dhaxalsiin doono oo odhan doono dhaxal way isdhaxlayaan labada jaar may dhicin oo islaamka awalkiisii iyo awsadkiisii iyo aakhirkiisii midna kamay dhicin in la yidhi labada qofe jaarka ha isdhaxlaan laakiin xaqa weynaantiisa lagu suureynaya un xaqa weynaantiisa lagu suureynaya waxaa la leeyahay usamafalkiisa caynka la isugu adkeeyey wuxuu ku sigtay inuu noqdo dadka ku dhaxlaya dadka ku dhaxlaya bimacnaa markaa meeshuu taagan yahay wuxuu soo taagan yahay waa qaraabada cidda kusoo xigta ilan qaraabadaada iyo cidda ku dhexlaysa ayaa dhaxalkaagii leh cidda kusoo xigta marka waa jaarkii can caaisha can nabiy sal اlla alيه wasalam qaala maa zaala jibriilu jibriil kama suulin yuusiinii biljaari jaarka inuu igula dardaarmo xaqiisa inaan iska ilaaliyo xataa danuntu ilamaa iyo aan mooday annahu jibriil sayuwarisuhu inuu waxa weyn isdhexal siin doono waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo keyrkood baa wariyay waana xadis saxiix sugan عن أبي شريح الخزاعي أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو كوري قال إنه يري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره قفك إلهي إيو ما لنت قيام الرميساني فليحسن هوسما فلو إلى جاره جاركس ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قفك إلهي ما لنت قيام الرميساني فليكرم ضيفه مرتديس ها صورة وها ماموسة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قفك إلهي ما أنت آخرهم يساني فليقل خيرا وناك كهضلو أو ليصمت أمبابك سهايستو أبي شريح الخزاعي وحكو عن بحي سحابي قاسي نانيستي سوى أبو شريح مقعي سعادي خويلد ابن عمر ابن صخر أيا أيا الأورنشري أبو شريح الخزاعي nin caaqilo maaratay caqli badan ayuu ahaa oo maaratay caaqila caaqilka ninka waxaan unaqaanaa dee caaqilka beesha sa caaqilkiina cabdisaaq oo kale laakiin halkan caaqil waxaa looga jeeda nin garaad badan oo caqli badan oo dadku ay usoo garsoor yimaadaan waxyaabaha adkaadana wax laga weydiiyo oo caqligiisu uu miisaaman yahay aqwaal fara badan oo qiimale ayuu leeyahay hal qowl ayaa waxaa ka mid ah hadaladiisa wuxu uhi haddaa aragtaan aniga oo nin madaxa nimanka had iyo jeer oo madaxa siyaasigaaba ujeeda maamulka siyaasiga muslimiinta nin madaxa anigoo wax ka gabadh gabadh uga fadhiisanaya amba cid uga fadhiisanaysa sii raacaya haddaa aragtaan oo albaabadooda ay gu aragtaan waa waashay xidhxidha haddaa aragtaan qof aanu jaar nahay beriga aafa taagnayd bay ahayd qof aanu jaar nahoo guri dhisanaya oo doonaya gurigayga gidaarkiisa inuu ku dhegsado haddaa aragtaan anigoo u diidaya waan waalanay iguba fakwuni iguba yani qofka hadduu waalan yahay waa la qabtay mar waxan baa ku dhacay waa la gubgubaa soo maaha kii horena waa caynkaas kale haddaa aragtaan anigoo nin madaxa gabadh ka guursanaya amba usii raacaya waan waalanay iguba xidhxidha ma odhan waxa aragtaan hanti aan leeyahay subag meel yaallo aan leeyahay caano meel yaallo aan leeyahay oo muslimiinta ay u baahantahy ninkii muslimna arko waa kuu xalaale qaado haddaa meel kash dhigto iyo lacag aan dhigto aa ku soo baxdaan yaale abu shurih alkhusaaci iska sii qaado waa kuu xalaale caano meel yaalla caanahan yaale abu shureix baa iskale iska caba waa idin xalaale saddexdaa qodob mid kastaaba gaarkiisa qiimo gaaraba uu leeyahy abu shureix alkhusaaci wuxuu yihi nabiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ka wariyey inuu yidhi man kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir qofka ilaahayo maalinta qiyaamo rumaysani falyuxsin ilaa jaarihi jaarkiisa hawsamafalo ilaahay rumayntaad rumaynayso iyo maalinta qiyaame waxyaabaha ka dhasha waxaa ka mida inuu qofku jaarkiisa iska ilaaliyo waxay ka dhigan tahay qofku jaarkiisa hadduu wanaajin waayo hadda maaha inuu dhibo dhibaato ka hadli mayno kaa warkiisu waa soo socdaa isaga kaynu ka hadlayna waa qofka jaarkiisa ilaalin waaya ee la socon waaya ee u samafali waaya waxay ka dhigan tahay iimaankiisaa qooman oo dhaawacan rumayntu rumaysan yahay ilaahay iyo rumaynta uu rumaysan yahay maalinta qiyaamaha ayay wax ka siiin shucaacbaa ku furan waa qooman yahay waman kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfahu qofka ilaahay iyo maalinta qiyaame rumaysani martidiisa ha sooro ha maamuuso ha wanaajiyo saddex cisho ayaa martidu xaqay kugu leeday inaad la joogto insha allahu tacaala baabu ikraami dayf insha allahu tacala wuu inoo iman doonaa marka qofka martida u timaada inuu iska ilaaliyo inuu ixtiraamo inuu sooriyeeyo inuu qadariyo saddex cisho wixii ka dambeeya laba nin oo saaxiibaa tihiin maarata oo muslimiin oo iska caadiye muxuun kala yeela waman kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir ilaahay iyo maalinta qiyaama ninka rumaysanay falyaqul khayran aw liyasmut amba khayr ha ku hadlo amba ha iska aamuso afkiisa ha haysto falyaqul khayra aw liyasmut maanta xadiiskaasi dadku hadday u baahan yihiin wuu anfacaya maanta hadalkeennu wuu badan yahay faaladeennu way badan tahay waxa laga sheekeeyaa madaxaagaasi keeni maayo waxa khayrahina way ku yaryihiin waxa khayrahina way ku yaryihiin waxa sharkaahina wuu ku badan yahay ma aha hataa waxyaa mubaaxaadka waxaa lagu war hataa mubaaxaadka faraa badan iska daa afkaaga hayso hadalku hadduu wax kuu taraayo if iyo aakhiro hadduu wax tar leeyahayna ku dhawaaq haddii kalena ha kugu jiro iska hayso falyaqul khayran aw liyasmut qofka muslimka ahi amba khayr ha ku dhawaaqo amba ha aamuso khayr inaad ku dhawaaqdo waa loo baahan yahi qofka muslimka ahi iska aamusnado shar iyo khayr wuxuu ku leeyahay anigu shar iyo khayrtooni midna uma geysto ammaan maaha taas ammaan maaha ninkaa hebel waa nin aamusan shar iyo khayrtooni kuu geysan maayo ammaan maaha taas waa cay waa inuu khayr kuu geystaa qofku muslimiinta khayr waa inuu geystaa waa inaanu ka aamusin khayrka iyo manfacadda iyo dantooda waa inu kala hadlo haddii kale wuxuu noqonayaa shayطaanun akhras shaydaan carabla oo aamusan buu noqonaya qofku qofka ahlulkhayrka ahee muslimka ahi wuu hadlaa ma aamuso wuxuu ku hadlaa khayr sharkana wuu iska ilaaliya mubaaxaadka xataa waxyaaba mubaaxaadka ahi xadka hadday dhaafaan waa la iska daaya sheekada badan bulshada badan maqaaxiya fadhiga badan kan la sheekayso kan qabyaaladii ka warayso kan siyaasadii ka warayso kan dhaqaalihii ka warayso kan hebella ka warayso ma yanfacak min xusni islaami اlmari tarkuhu maa laa yacniihi qofka muslimka islaamnimadiisa waxyaabaha qurxiya waxaa ka mid a waxyaabaha dani aanay ugu jirin inuu iska daayo xataa mubaaxaadka ni waxaan ku weydiiyey axsaabtii maanta maxay kala yeeleen iyo musabix maxay igu jiraan aniga bal waa kaas haddii la yidhaha waxay kala yeeleen kanastaasuu ku yidhi kanastaasuu ku yidhi hataa inhiba guriga iska qabanaya maxaan ka faa'iide maxaan ka faa'iide oo ni reer hebel baa layihi balka soo mareenoo reer hebel baa waxaasaa maanta oo dhan lagu daalaya laga yaaba qaar in isku nacaan in isku nacaan been bau ku darayaa kana been kalau ku soo darayaa waa qabyaalad bay gelaysaa way la xinjira fajaasayaa way sii qaab daraanaysaa waxa maanta taagan waa garanaysa waxa maanta taagan waxa ugu badan ee bartaa gaadhsiiye waxa weeyaan waa faalada suuqa waa sheeg sheega iyo qaadqaadka iyo muranka lagu murmaayo iyo foolxumaynteeda laga yaabaa hadal uu nin si u yidhi oo laga yaabo inuu hadalkaasi si u qaab daraado laakiin isagu aanu xumaanta uga jeedin baa laga yaabaa inta halkaa la soo fadhiisiiyo hadalkii ba halkaa lasoo fadhiisinaya moogte markaasa xagga laga istaagayaa sidan buu u jeedaa reer bal buu uga jeedaa halkaa markaasaa odayaal soo kaakacayan taa waxaanu ka leenahay siyaasi kala hadlaya markaasay baashi cirkaa maraysa markaa qaadqaadkeeda iyo sheegsheegeedu markay meelaha qaar gaadho waa laga raga qaataa wuxuunbaad qaadataa adigu man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut miisaanka hayso amba khayr dheh amba afkaaga hayso waa yahay xadiisku waa taqaanaan waa xadiis muslima akhrajahu اkhamsa baabun xaqu ljaar hadalku hadduu waxtar leeyahay ummadda waxtara in laga aamuso maha yaan la isku khaldin marka labada yaan la isku khaldin wixii waxtara waa lagu hadlay baabun xaqu ljaar qofka jaarkaa xaqiisa can اlmiqdaad ibn اlأswad radia allahu tacaala canhu miqdaad horeyn usoo sheegnay ibn اlأswad waa nin saxaabiya oo qiimo badan oo asxaabtii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ka mid a oo nimanka shiicada ahi ay ku lugoyeen waynu sheegno shiicadu abu abubakar iyo cumar iyo maxaanku dhaha cusmaan maxaanku idhaahdaa iyo iyo caaisho iyo asxaabta badankooda labiiyo toban qof waxaan dhaamin mooyaane wixii kaleo dhan way gaalaysiiyeen oo diinta ka saareen intaasaaba kasoo hadhay bay dhahdeen in yar marka intay la soo hadheen buu miqdaad ku jiraa intay la soo hadheen ayuu ku jiraa miqdaad annaka miqdaad iyo abuubakarba waxay noo yihiin asxaabtii rasuulka weliba waxaa noo sii qiimo badan abubakr qaala wuxuu uhi sa'la rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam asxaabahu can الzina mareen maalmaha ka mid a ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii wuxuu weydiiyey zinada ka warrama zinada xaalkeedu waa sidee dimanta layna weydiiye ka warran ma qof baa odhan wallahi zinada dee way xun tahay laakiin mararka qaar waa la yskaga baahan yahy qof miyuu odhanaya dee maya way xunta baa la odhanaya soo maaha waa waxyaabaha la isku waafaqsan yahay inay qaab daran tahay waxaa la weydi rasuulka asxaabta wuxuu weydiiyey can izina zinada ka warrama buu yihi qaaluu waxay idhaahdeen xaraamun xaramahu اllaahu warasuuluhu waa xaaraan ilaahay rasuulkiisu ay xaaraantinimeeyeen nina ma odhan ha waa xaaraan laakiin rasuulka horta maxaa loo xaaraantinimey baasha maa la iska daayo xataa cidina kamay aamusin waxay isku waafaqeen waa xaaraan faqaala sala allahu calayh wasalam dabeete nebigu wuxuu uhi yani su-aasha waxbuu uga jeedaa suu sinadu xaaraan maaha inahu kaana faaxishatan wamaqtan wasaaa sabiila soo saa uma fool xumaa lian yazniya arajulu ninku inuu ka sinaysto bicashri niswatin toban dumara ayaa aysaru calayhi uga sahlan min an yazniya bimra'ati jaarihi gabadha jaarkiisa inuu ka sinaysto waxaa u dhaanta waa dembi taasiba waa dembiye laakiin waxaa dembi weyn toban dumara oo kale inuu ka inuu ka sinaysto waxay ka dhigan tahay dembiga jaarkaaga aad ka gashaa wuxuu toban jeer ka weyn yahay dembiga aad ka gasho wasa'alahum can isariqa rasuulku wuxuu tuugada ka warrama in wax la kala xado ka warrama ma bannaan tahay qaaluu waxay idhaahdeen xaraamun xaramaha allaahu warasuuluhu waa xaaraan ilaahay rasuulkiisu ay xaaraantinimeeyeen faqaala wuxuu uhi lian yasriqa min cashrati ahli abyaatin inuu toban guri wax ka xado ayaa aysaru calayhi uga sahlan oo uga fudud min an yasriqa min beyti jaarihi inuu guriga jaarkiisa ka xado markaa dee sii wadun dunuubtii sii wadun dembiga jaarkaaga aad ka gashaa wuxuu u dhigmaa maaha wuxuu ka wuxuu ka dembi weyn yahay toban dembi oo noociisa oo cid kale aad ka gasho zinadii sariqadii caydii goyntii sii wadun marka xumaan kastoo aad samayso oo jaarkaaga aad ula timaadaa toban jeer in ka badan ayay ka sii xun tahay bimacnaa talo marka ma labaatan jeer bay udhigantaa ma soddon jeer bay udhigantaa ma boqol bay udhigantaa lama sheegin waxaa loo sheegi waaye waa adkayn iyo weynaan la weyneynayo xaqa uu leeyahay jaarku bimacnaa waxaa la yidhi iminka labadan shay zinadii iyo sariqadii inaad toban dumaro oo kale ka sinaysato ayaa ka dembi weyn ayaa ayaa ka sahlan baan ku ayaa ka sahlan inaad ka sinaysto gabadha jaarkaaga amba inantiisa amba xaaskiisa amba walaashii amba hooyadii ilan jaar baa tiinin marka waxa la yidhi way ka sahlan tahay talo markaa intaabay laagta marka ma labaatan markaad ka sinaysatami xaditaankina waa noocaas markaad labaatan xadaa markaad soddon xadaa afartan xadaa la garan maayo laakiin wuxun baa la yidhi xadkeeda lama sheegine dembigaasi marka aada iyo aad ayuu u wen yahay waaye xadiiskuna waa xadiis saxiixa imaam axmed ayaa soo wariyey iyo kayrkii waana xadiis saxiixa sugan baabun yabda'u biljaari jaarka ayuu ku bilaabayaa samafalka iyo waxsiinta can ibni cumar qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulku wuxu uhi maa zaala jibriilu jibriil kama suulin yuusiinii biljaari jaarka inuu igula dardaarmo xaqiisa inuu igala hadlo xataa danuntu ilamaa iyo aan mooday annahu sayuwarisuhu inuu isdhexal siinayo waa xadiiskii iminkaa caaisha ay warinaysay ayanba haddana mar labaad waxaa warinaya cabdillahi bni cumar can cabdillaahi bni camr ibni caas radia allahu tacaala canhuma أنه dبحت لh شhاة نبga عله cبداللhi بن cمر waxa loo gowracay amba waxa loo qalay شhاaة لh فaجaعaلa يقuل لغuلaamhi dabeete wuxuu bilaabay inuu ku yidhah ninkii شhaqaala u ahaa أhdayta لjaarin اليahuudiي أhdayta لjaarin اليahuudiي jaarkeenii yahuudiga ahaa hilibka waxma uga geysa malaada mar buu ku yidhi dabeete wuu mqli way haddana wuu ku celiyey samictu rasuul الlahi salى الlaه عليه وaسلم rasuulka ayaan maqlay oo leh maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu annahu sayuwariu xadiiska iminkaanu akhriyeynay ayuu markaa daliil usoo qaatay asarku waa daciif culamada qaar way tasxiixiyeen ما زال جلول يوصيني برجال حتى ظننت أنه سيورث حديثك حديث صحيحة وأنا حديث في بعض الروايات هو حسن dadka qaarna waxbay ka sheegeen laakiin waxaanu qaadanaynaa inuu xasan yahay li'annu xadiiska qaybtiisa dambe dee waana ka sheegnayo waaba saxiix waaqacada iyo dhacdada cabdullaahi ibnu cumar iyo ninka yahuudiga iyo neefka loo qalay kaasaa wax ku jiraan laakiin qowlka xooga badan waa inuu yahay saxiix ama ama xasan inuu yahay neef baa loo qalo wuxuu ka walbahaarsan yahay muslimiintii maya xataa kii yahuudiga ahaa innaka wayna ka sheegnaya alxamdulilah rabb alcaalamiin gaalo inaguma dhex jirto muslimiin ayaynu nahay waa dad muslimiina ab ka ab jed ka jed qaraabo ka qaraabo qof reerkiina markaad saa maad garanaysa oo gaala hebel waa gaal maad garanaysa qofaad ku odhan karaysa ma garan karaysa xataa haddii afcaal gaalnimo uu ku dhaco salaad la-aantu ay ka mid tahay cudurdaar buu leeyay xata alaan cudurdaar buu leeyay waxyaaba gaalnimaha way dhacaan oo xilligii rasuulka calayh isalaatu wasalaam mujtamaciisiiba afcaal gaalnimaha way ka dhici jireen laakiin waxaa la eegaa dee qofku gaalnimadu inuu ku dhacayo gaal inuu noqdo aad bay kala duwanta waa la yaqaanaa yani sharcan waa la yaqaanaa markaa bulsho muslim muslina oo ab iyo qaraabo iyo jaarba muslimiina ayna ku nahay laakiin cabdullaahi ibnu cumar xilligiisii waa madiina yuhuud baa ku noolayd waxay jaar ahaayeen nin yuhuudiya iyo muslimiin kale markaasaa wuxuu doonaya cabdullahi ibnu cumar inuu fahansiiye shaqaalihiisa war xaqa inaguma laha jaarka muslimiinta oo keliya xataa ka yahuudiga ahi xaq buu inagu leeyahy xaquljiwaar buu inagu leeyay isagoo gaala oo weliba gaalada kuwa ugu xuna waa yuhuud kuwa muslimiinta ugu necebsan qur-aanku uu sheegay waa yuhuudda iyagaa ugu liita haddana cabdullahi bn cumar wuxuu leey war ninkii yuhuudigahe jaarka aynu ahayn ha ilaawi ee qayb ugagii hilibka waayahay baabun yuhdaa ilaa aqrabihim can caaisha radia allahu tacaala canha قالت waxay tihi samictu rasuul الlahi slى الlaه عalيه waslm yaquulu ma zaala jibriilu yuuصinii biاljaari xatىa danantu anahu sayuwariثuhu waa xadiiskii imika baabun wuxuu baabu yahay yuhda ilىa aqrabihim baaban hadiyadda waxaa laga bilaabaya dadka markaad jaarka wax siinayso keebaa laga bilaabaya can abi cimraan qaala wuxu uhi samictu طalxata bni cubayd الlah can caaisha radia الlahu taعaalى canha caaisha oo qaala tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul اlahi rasuulki ilaahayow ina lii jaarayni laba jaar baan leeyahay faayuhumaa fa ilaa ayihimaa uhdi keebaan hadiyadda siiya haddaan hadiyaddu aanay qeybsamahayn ay noqotay inaan mid siiyo keebaan siiyaa qaala wuxu uhi ilaa aqrabihimaa minka baaban ka albaabkiisu kuu dhow yahay ka kuugu albaabka dhow yahay macnaha laba laba guri ayaa kaasii hor jeeda labada u adeegaysaa keebaa ku albaab xiga kaad adigu xiisaynaysa maaha xaqu wuxuu yahay ka kugu soo dhow midna wuu kaa sii jeedaa midna wuu kugu soo jeedaa ka kugu soo jeeda leanno mar walboo qofku uu kuu soo dhowaado xagga ixtikaagga iyo wada macaamilka iyo is-aragga iyo iska warhaynta dee guriga kaa soo horjeeday ka kaa sii jeedaa isku waruma haysta had iyo jeer de haddii adigu aanad si kale wuxuu qiimeynahay can dalxata ibni cubaydillaahi rajul min can dalxata ibni cabdillaahi dhe rajul min bani tamiim ibni mura can caaisha radia allahu tacaala canha طلxaasina waa ka horen soo sheegna waan ku khalday samictu طلxata can caaisha waa طalxata ibni cabdillaahi wey can caaisha radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi qultu ya rasuul اlah rasuulka ilaahayow ina lii jaarayni laba jaar baan leeyahay failaa ayihimaa uhdi keebaan hadiyadda siiya aan ku horeysiya qaala wuxuu yihi ilaa aqrabihimaa minka baaban waa xadiiskii imika un baabun aladnaa faladnaa min aljiiraan midba midka uu ka dhow yahay xagga jaarka iyo xaqiisuna kaaga soo horeynaya can اxasan xasan albasri raxmat ullaahi calayhi annahu su-ila waxaa la weydiiyey can iljaar jaarka ka waran jaarkii waana loo sheegay xaqiisiiye waxaad noo sheegtaa jaarku waa intee inteebaa jaar ah qaala wuxuu ihi arbaciina daaran amaamahu wa arbaciina khalfahu wa arbaciina can yamiinihi wa arbaciina can yasaarihi afartan hortaadaa iyo afartan gadaashaadaa iyo afartan midiga iyo afartan waa imisa boqol iyo iyo lixdan guri weye afartan iyo afartan waa siddeetan siddeetan iyo siddeetanna waa maxay boqol iyo lixdan wey boqol iyo lixdanka guri saa kugu wareegsan ayaa jaara intaas baa lagaa rabaa inaad ka war hayso waa ilahalkee halkaan fadhiina ka qaado halkaa afartan waa ilahalkee waa halka siinee u dambaysa xaggaasna ilaa iyo waxay ku dhaadhacaysaa calaamadihii xaggaasna new hargeysa ka gaadhaysa xaggana suuqi ka gaadhaysa xaalkeenu markaa int inaku maxaan u naqaanaa kan iyo kasii jeeday iyo kan jaar baanu hadduu ku idhaahdo haddii imika idhaa masalan adna aadan soo imika iyo masaajidka isu jiraan haddaan bartan degaan ku idhaahdo qof adna qofkan jaar baanu oo waa halkii waa adna oo xagay kasoo gaadhay muku odhanaya hadda haddii la tiriyo waxaa laga yaaba inay noqoto dhowr iyo toban guri baa laga yaaba inay noqoto xasan albasri abu saciid albasri xasan ibna abilxasan iyo saar abu saciid albasri ayaa la odhan jiray kaasina kuso gabagabayn hadi ilahay ka dhige xasan albasri waa taabiciintii waxa uu dhashay khilaafadii cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu oo laba sana ay ka hadhan tahay umu salama hayn jirtay aabihii addoon buu ahaa addoon buu ahaa dabeete waa la xoreeyey gabadhbu madiine ku guursaday xasan bay u dhashay umu salama mararka qaar hayn jirtay gabadha waxaska dee mawlaa lafteedu ay ahayd laba aabihii hooyadiiba addoonnimay kusoo horreeyeen labadaba waa la xoreeyey reer madiiney ahaayeen cusmaan ibn cafaan dalxa ibn cubaydillaah muqira ibn shucba jaabir judub ibn cabdillaahi albajali asxaab fara badan ayaa wax u dhigtay oo uu ka qaatay cilmiga cilmigiisiiyo aqoontiisu waxay soo shaacbaxday asxaabtii rasuulka oo nool anas ibn maalik radia allahu tacaala canhu oo anas wuxuu ka mid ahaa culimmadiisiie wuxuu odhan jiray saluu alxasan walxasan markaa isaga wax la weydiiyo wuxuu odhan jiray waxaad samaysaan saluu alxasan fa inahu qad xafida wanasiina annaku waanu ilownay xasanna wuu xifdiyey ordu xasan wax weydiiye xasan waa taabici anas ibn maalikna waa maxay waa saxaabi wuxuu ahaa nin hal adag oo aan leecleecin oo sugan oo fitanta ka adkaada ayuu ahaa marka baashu ay kacdo fitantu ay kacdo waxa uu noolaa xilli xaaladda muslimiintu ay degantaha xilligii cumar qades uu soo gaadhay isagoo yar laakiin garaadkiisa iyo daadiisa iyo hanaqaadkiisu waxay ku beegantay xilligii muslimiintu ay arbushmeen ay iskhilaafeen ee fitantu cirkaa ay martay ay islaayeen gacanta isula tageen xilligaasuu noolaa gacanta uma qaadina meel buu galay uu ka aamusnaa dariiquna wuu caddaa xasan albasri dariiqa uu raacaya wuu caddaa ma kan baa qaldan ma kan baa qaldan kuma kuma habsaami jirin dadka qaar baan meel taagnaan karin mid buu nacaya kii kaleu soo raacaya haddana wax kalaa dhacaya labadii buu kala eegaya midunbuu soo raacaya adiga waxaa lagaa rabaa hadday fitani ay dhacdo oo xaaladdu faraha ay ka baxdo oo muslimiintu dhiigoodu isku soo baxsado bannaanka ka istaag laga hadli maayo haddee laga hadli maayo qabyaaladda iyo dagaalka siyaasadeed iyo waxyaabaa ka hadli mayno waxaynu ka hadlaynaa dagaalka fii bacdi alaxyaan dadka qaar ay muta'awiliin yihiin qof baa laga yaabaa inuu dagaalamayo wuxuu u dagaalamaya wuxuu aaminsan yahay inuu qofkaa la dagaalamaa inay xaq tahay uu kuna janno tegaayo kana wuxuu aaminsan yahay inuu qofkaa la dagaalamaa inay xaq tahay kuna janno tegaayo waana muslimiin islaynaysa waxaa kuu muuqata markaa adiga meeshaasi inay ciiro ku gadaaman tahay bannaankaa ka istaag inaad dhex gashaa waad ku ceeboobaysaa xasan albasri intaasoo fitno iyo intaasoo dagaal baa dhaca xilligiisii dariiqiisuu haystay ka jabbaarka ahee daaqiga ah ee meesha maamulayana ma soo raaci jirin kuwa ku kacsan in la dagaalamaya wanaagdoonkaana lama dagaalami jirin fitnadii cabdiraxmaan ibnu ashcaf waa macruuf waa la yaqaanaa taariikhda culimmadii muslimiinta xilligaa joogtay ciraaq badankooda way raaceen quraadii tulaabulcilmigii nimankii xalaqaadka masaajidka fadhiyey waxay raaceen dhammaantood cabdiraxmaan ibnu ashcaf waxay la dagaalamayeen xajaaj ibnu yuusuf oo matelaya khilaafadii muslimiinta iyo cabdilmalik ibn marawaan waa la gelgelay ninkii xajaaj waa la gelgelo gurigiisa hoosta ka soo xidhay fii bacdi alaxyaan marka waa la isku dhex jiro qolyo khawaarijana way ku dhex jireen laakiin guud ahaan dadka la dagaalamayey dad culimaha ahlu sunnaa bay ahaayeen saasuu egay xasan albasri wuxuu arkay meeshaas maalmihii hore wuu taageeray laakiin markuu arkay xaaladdu caynkay tahay dub uu uga fadhiisto bannaanku uga baxayo halkaa masaajidka ayuu qur-aankiisa isaga akhristay way u yimaadeen qaarkood waxay ku yidhaahdeen maxaa kugu dhacay maanta jaanis baa jira kani waa daalim waa faajir muslimiinta dhiigoodii buu daadiyey kan buu sameeyey xumaantii xajaaj ma xajaaj xumaantiisa la dhammaynaya waaba xajaaji wuxuu hi waxaad samaysaan xajaaj ninka la yidhahdo waa cuquba ilaahi subxaana wa tacala idiin keenay cuqubaduna waxay ku timaaddaa macaasida cuqubada ilaahay subxaanahu wa tacaalana seefo lagagama hortago oo layskama celiyo cuqubada ilaahay uu keeno miyaa layska celin karaa layskama celin kara waxaa lagaga baxaa toobadkeen haddaad toobad keentaan xajaaj waa ciqaab ilaahay idinku keena xajaaj wuu iska tegi doonaa haddii kalena way sii lamalaabaysa intaas oo jeer bay dhacday dariiqiisu waa u caddaa fitnadana waa kala yaqaanay dhiig muslimiinna kama qayb gelina halkaa dambu fadhiista qodobka u dambeeya markii xaaladda isku dubadhacday ee meesha laga saaray ee cabdiraxmaan bin ashcasi raggiisii ee nimankii umowiyiinta ahaa meesha ay qabsadeen ayaa mar mararka ka mid a hubayrata cumar ibn hubayrat alfizaari ayaa loo soo magacaabay meeshii ciraaq iyo khuraasaan iyo aagga isna ciraaq buu deganaa ciraaqna waa meel baasoo inkaar qabto wada qalaaqila wada khilaafa dabeete ninkiibaa wuxuu u yeedhay culimmadii ugu magaca weyneyd magaalada waa xasan albasri waa ibnu siriin waa shacbi saddexdii ina ugu miisaanka badnaa buu yeedhay wuxuu yihi kaalaya waan idinla tashanaya wabaan idin waxbaan idin weydiinaya waxbuu weydiinayaa laakiin wuxuu rabaa waxweydiin daacada maahe inuu wax ka saxeixdaa buu rabaa wuxuu nimaya waa aragtaan muslimiinta waxa mas-uulka ah yaziid ibn cabdilmelik ninkaa la yidhahdo ayaa meesha haysta yaziidna muslimiinta wuu maamulaya anna xilkaasaa lay soo magacaabayo xilkaasi waa imtixaan anna waxa ay waajib igu noqotay xilkaasi inaan qaado oo muslimiinta aan maamulo ciraaq iyo iyo khuraasaan waxaa idin weydiinayaa buu yidhi waxaa dhici karta mararka qaar yaziid nin kale dha amar inuu soo siiyo amarkaasna aanan khilaafi karin oo ay tahay inaan fuliyo bal ka warrama maxaan sameeya ilan ameerika baa isoo khilaaf isoo amree mararka qaar baa waxaa laga yaabaa amarkaa isoo amray inuu yahay amar qaldan oo macsiya ayaa suuragala soo inaan fuliyaa sax maaha buu ku leeyay mogti markaa wuxuu doonaya inay ku idhahdo wuxuu rabaa inay ku idhaahdaan de de adiga waa lagu soo amray mogti ninkii meesha haystay baa ku soo amray adiga dembiga isagaa qaadaye adigu hawsha wad taasu ka rabaa isagu labadii sheekhe kale ibnu siriin iyo iyo shacbi labaduba hadal dabacsan oo ay ka muuqato dee wallaahi xaaladda dee bal ilaahay ka baqo oo de hadal dabacsan oo aan go-aan lahayn ayay ku yidhaahdeen laakiin xasan muxuu ku yidhi wuxuu hi waxaad yeeshay ya bnu hubayra ittaqi illaaha fii yaziid walaa walaa walaa takhafi lyaziida fi اllaah wuxuu hi ninka yaziid la yidhaahdo ilaahay kaga baqo ilaahay ka baqo oo waxaad kaga baqataa ninka yaziid la yidhaaho yacni yaziid markuu ku soo amro amarkiisa eeg amarkaasi haddii macsuu yahay ilaahay ka baqoo yaziidaa ka baqanin waayo fa ina allaha yamnacuka min yaziid walaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu kaa hor istaagaya wuu kaa celinayaa ninka yaziid la yidhaahdo laakiin yaziid ilaahay kaa celin maayo haddii ilaahay ku ciqaabay maysidaan ilaah u kaadi aniga hawshaa mas-uul ka ahaayo ee naarta hagelmi odhan maya ma odhanayo adiga laakiin hadduu yaziid doono inuu ku waxyeeleeyo ilaahay waa kaa celinaya marka ilaahay baa yaziid kaa celinaaye adigu ilaahay ka baqo yaziid ha ka baqan hadal dheeroo macnihiisu uu yahay waar mukalaf baa tahay ilaahay waajib uu saaray xumaanta aad samayso cuquubadeeda waa laguu qabanaya mas-uuliyaddeeda adigaa qaadaya ay kami ninkii odaygaha isagaoo xaqiina gacanta loo saaray laakiin miyuu odhan kara warkani waa macalin waa wadaadxuma meesha ka saara maya ma odhan karo wuu ku qasban yahay inuu fasaxo saddex nin meeshii way ka baxeen labadii nina kaleba waxay dhahan wallaahi wallaahi xasanow waadna badbaadistay bay dhahdeen bimacnaa annaku qalad baanu fatwoonnay laakiin adigu waxaad fatwootay tii saxda ahayd can calqamata bni bujaalata bni zabarqaan qaala samictu abaa hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal walaa yabda'u bijaarihi alaqsa qabla aladnaa walaakin yabda'u biاladnaa qabla alaqsaa wuxuu leeyahay abaa hureyran maqlay buu ley ibnu zabarqaan calqamata ibnu bajaalata ibnu zabarqaan wuxuu ihi waxaan maqlay abu hureyre radia allahu tacaala canhu oo leh laa yabda'u bijaarihi alaqsa jaarkiisa fog ku bilaaba maya ixsaanka iyo waxsiinta qabla aladnaa ka dhow ka horraysiin maayo ka fog walaakin yabda'u biاladnaa qabla alaqsa wuxuu ka bilaabayaa ka dhow waxaanuu ka horraysiinayaa ka shishe labada ka kuu dhow baad ka bilaabaysaa ixsaanka iyo waxsiinta waxaanaad ku xigsiinaysaa kaka sii shisheeya kaka sii durugsan ilaa maa shaaa allah macnuhu waa macno saxiixa laakiin xadiidka sanadkiisu waa daciif wasali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina muxamedi waaalihi wasaxbihi